halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga tubtiisinayow ebnagu saaciid sharxin sifahaaga satirow ilaahow adanku su'aalni satirow ilaahow
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka waxaanan bartamaha kaga jiraa waxbariddeenii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhex marka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaanan horay u sii wadi doonaa ama u soconaya warqaddan koowaad ee rasuul booloosu qoray wacyihii dhallinta yaraa ee la oran jiray timoteyos warqaddan waxaa ku qoran qaynuunno badan oo gacan ka geysanaya dhismaha kiniisadda markii noogu dambaysay waxa ay inoo joogtay shuruudaha laga doonayo adeegayaasha kiniisadda iyo weliba xaasaskooda waxaana laynoo sheegay in xaaska qofka adeegaha ah ee ka adeegaya kiniisadda ay door wacan ka ciyaarto dhismaha guriga adeegaha waxaana iyaga qudhooda waa xaasaska ee laga doonayaa inay ka soo baxaan shuruudo khaas u ah rasuul boolos waxa uu leeyahay isaga oo ka hadlaya doorka hablaha ay ka qabanayaan kiniisadda sida ku qoran cutubka saddexaad aayadda koob iyo tobnaad oo leh sidaasoo kale dumarkuna waa inay digtoonaadaan oo ayan ahaanin kuwo waxanta waa inay feejignaadaan oo ay wax waliba aamin ku ahaadaan weli waxaannu markaa horay idiinku sii wadaynaa dhegaystayaal meeriska cutubka saddexaad ee warqaddan timoteyos waa halkii xalay aynu ku soo ekeynee waxaanan eegaynaa haatan aayadaha labaiyo toban ilaa saddex iyo toban ee baalka saddex boqol toddobiyo lixdan ee axdiga cusub oo waxaa qoran sida tan caawiyayaasha kiniisadda mid kastaaba naa keliya ha guursado hana noqdeen kuwo si wanaagsan ugu talinaya carruurtooda iyo guryahooda waayo kuwa sida iyaga oo ah caawiyayaasha kiniisadda si wanaagsan ugu adeega waxa ay nafsadooda u helaan derajo wanaagsan iyo dhiiranaan badan oo ay iimaanka ciise masiix ku dhiiran yihiin waxaa weliba haddaba adeegayaasha kiniisadda laga doonayaa in ay ka soo baxaan waajibaadkooda ka saaran qoysaskooda weliba waxaa laga doonayaa inay noqdaan kuwo si wanaagsan kiniisadda uga dhex adeega iyo kuwo lagu kalsoonaan karo waana inay dhiiran yihiin marka ay adeegayaan oo welibana waxaa laga doonayaa inay rumaysadka masiixa ku dhiiranaadaan waxaa qofka qabanaya xilka adeegaha kiniisadda laga doonayaa inuu aad iyo aad u garanayo kitaabka mase ahan in xilkaa loogu dhiibo iyadoo ay ugu wacan tahay inuu ahaa nin xagga bayaca mushtarka ku horeeya waa in weliba shuruudaha xagga ruuxa ee laga doonayo uu ka soo baxaa qofka adeegaha ah ka hor intaan xil ama mas-uuliyad loogu dhiibin kiniisadda iminkase waxaynu soo gaarnay dhegaystayaal maadada kale ee khusaysa warbixin rasuul booloo siinayo wacdiyahan timoteyoosa waxaan haddaba horay idiinku sii wadaynaa isla cutubka saddexaade aynu la soo kala baxno isla baalka saddex boqol toddobayo lixdan aayadda afariyo tobanaad si bal aynu wax uga ogaanno arrinka waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan waxaan rajaynayaa inaan dhowaan kuu imaado laakiin waxaan waxyaalahan kugu soo qorayaa in haddii aan wax badan raago aan ogaado sida waajibka ah oo loogu camal fali lahaa guriga ilaah dhexdiisa oo ah kiniisadda ilaaha nool iyo tiirka iyo aas-aaska runta ah waxaa muhiima dhegaystayaal inaynu garanno in bawlos joogay macedonia timoteyosna uu joogay efesos bawlos waxa uu rajaynayey inuu u yimaado timoteyos kol dhow haddaba aayadda shan iyo tobanaad ayaa waxa ay noqonaysaa xudunta warqaddan koowaad ee timoteyos ama waa furaha warqaddatan waxaana ay warqaddan ka dhigaysaa mid ay leeyihiin kiniisadaha oo waxaa ku qoran hanaanka kiniisadaha waxaa bawlos leeyahay idiin akhriyo sida warqadda ku qoran cutubkiisa saddexaad sida tan in haddii aan wax badan raago aad ogaato sida waajibka ah oo loogu camalfali lahaa guriga ilaah dhexdiisa bawlos marka uu leeyahay kiniisadda ilaaha nool waxa uu ka hadlayaa kiniisad wax waliba ay u dhammaystiran yihiin oo leh sumcad iyo sifo lagu sheegi karo inay tahay kiniisad ilaah waxa uu leeyahay rasuul bawlos iyo tiirka iyo aasaaska runta tiirka waxa weeye waxyaabaha aasaaska oo ah rumaysadka kiniisadda ee maguuraanka ah waxaana ka mid a haddii aan idin hoga tusaaleeyo waxbaridda rasuullada waa waxyaabo aan la doonayn inay kiniisaddu ka tagto ama is-ilowsiiso waxaana runta aasaaska oo ah ee kiniisadda ay noqonaysaa injiilka masiixa haddii kiniisaddu ayan lahayn tiirar iyo aasaas iyo run ay ku socoto kiniisaddaas ama wehelnimadaas laguma tilmaami karo mid ilaah ka cabsata dadka qaarkood ayaa waxa ay ku doodaan inay runta barayaan dadka oo markii aad u fiirsatana sida ay u soconayaan lama odran karo waa kuwo runta ku socda qofka masiixiga ah ee weliba hogaamiyaha ah waa in uu ku socdaa runta dadka uu barayo si markii la eego ficilkiisa iyo fikirkiisaba ay isku lahaadaan ama isku shaabahaan waa in adeegaha kiniisaddu tusaale u noqdaa masiixiyiinta kale ee uu ka dhex adeegayo ma ahan inuu noqdo nin xagga dusha dadka iska tustusa laakiin aan lahayn daacadnimo qoto dheer oo salkeedu dheer yahay bawlosna wuxuu u sheegayaa kiniisadda sida ay tahay inay isku qaabayso sifo ay u matasho oo welibana ugu wacdiso runta ilaah dunidatan haddaan markaa horay idiinku sii wado meeriska kitaabka ayaan iminkana eegayaa warqaddan koowaad ee rasuul bawlos u qoray timoteyos cutubka saddexaad aayadda lix iyo tobanaad oo waxaa qorniinku leeyahay sida tan oo muran la'aan qarsoodiga cibaadadu waa weyn yahay isaga jidh baa lagu muujiyey oo ruux baa xaq lagaga caddeeyey malaa'iguhuna way arkeen qurumahana waa laga dhex wacdiyey dunidana waa laga rumaystay ammaanna kor baa loogu qaaday aayaddan waxaad mooddaa inay ka mid tahay shahaadadii ay lahaayeen kiniisadihii hore dadka qaarna waxa ay la tahay inay qayb ka tahay khasaa'idyada kiniisadihii hore wax kastoo loo isticmaalay aayaddan haddana mid baa cad waxaana weeye qarsoodiga rabbaaniga ah ee ilaah ku soo galay shakhsiyaddii ciise masiix oo uu soo galay dunidan aynu ku nool lahay oo welibana uu bixiyey ciqaabtii dembiga isaga oo weliba ragga iyo dumarkaba ka dhigaya kuwo cibaado leh oo isaga oo kala ah xagga muuqaalka ama u ekaanshaha waxaa ilaah ka muuqday haddaba ejirkii masiixa dhexdiisa oo rasuul boolos wuxuu iminka ina barayaa dhalashadii masiixu ka dhashay bikradda wuxuu islamarkaana ka hadlayaa weliba jiritaanka masiixa intaanu dunida imanin masiixa masiixu run ahaan buu u jiri jiray wuxuu la mid ahaa bacdamaa uu ahaa wiilkii ilaah sida ilaahoo kale waxaana taa lagu xaqiijiyey warqaddii rasuul boolos u qoray dadka reer filib ay cutubka labaad aayadda lixaad markaasoo rasuul boolos lahaa isagu wuxuu lahaa suuradda ilaah oo inuu ilaah la mid ahaado kuma uusan tirin intaasu tahay boobis mar kale ayaa qoraha warqaddii loo qoray cibraaniyada uu ka hadlayaa in masiixu ahaa sida ku qoran isla warqaddan cibraaniyada cutubka koowaad aayadda saddexaad oo isagu waa dhalaalka ammaantiisa iyo u ekaanta ahaantiisa oo wax waliba wuxuu ku hayaa ereyga xooggiisa oo goortuu daahirinta dadka dembiyadooda sameeyey dabadeed ayuu wuxuu fadhiistay weynaha xagga sare midigtiisa sayid ciise masiix qudhiisa ayaa wuxuu yidhi isagoo ka hadlaya in ilaah ruux yahay sida ku qoran injiilka sida yuxanaa u qoray cutubka afraad aayadda afar iyo labaatanaad markaasoo uu lahaa ilaah waa ruux kuwa caabudaana isaga waa inay ku caabudaan ruuxa iyo runta haddaba maadaama ilaa xaaladan ku sugnaa oo aan cidi arag ayuu isugu keen muujiyey u ekaanta masiixa xagga muuqaalka iyo jirkaba wuxuu u muuqday nin maadaama uu soo galay xaaladaha bini'aadanka ayaa waxaa daah la saaray shakhsi ahaan wixii lagu yaqaanay ee ruux ahaaneed injiilka yooxanaa waxaa laga soo qaadanayaa fikirkan markaasoo rasuulku uu leeyahay sida ku qoran isla injiilka ku magacaaban cutubka koowaad aayadda afar iyo tobanaad hadalkuna wuxuu noqday jiir haddaba wuxuu noqday jiir oo wuu ina dhex joogay isla sida ilaah aan loogu arki jirin cidlada ayaa ciise masiix aan loo arkaynin marka uu ina soo dhex galay isaga oo ku imanaya ee jir bani aadan dadkana uguma uusan muuqan sidii uu ahaan jiray markaasina dadku ma ayan garan wuxuu ahaa haddaba kii bilowgii ilaah ahaa wuxuu la joogaa ilaah waana kan wax waliba sameeyey wuxuuna noqday sida ilmo wuxuu kaloo ahaa u ekaanta ahaantiisa oo wuxuu lahaa awoodoo dhan ee ka jirta xagga samada iyo dhulkaba laakiin markii uu inala joogay waxa uu qaatay jir aadamiya oo waxa uu u xadaysnaa aalaba sida inagu aynu u xadaysannahay wuu oomi jiray oo wuu daali jiray oo wuu gaajoon jiray oo welibana wuxuu ahaa mid sida dad u eg maadaama dadku ayan garanin waxa isaga loola macaamilooday sida mid ismagacaabay oo kale iyo mid awood adoon ah iyo mid caaytama aad baa haddana loo nimcaaday oo loo silciyey dabadeetana waaba la dilay haddaba mid la jirrabay la kalifay oo sida badanna ilmayn jiray wuxuuse ahaa ama lagu tiriyaa mid ruuxa xaq lagaga caddeeyey haatan masiixa laguma caddaynin jirka laakiin ruuxa ayaa xaqnimo lagaga caddeeyey jirkana waa lagu caddeeyey waana sidii dunida ay u aragtay laakiin ruuxa ayaa xaq looga dhigay markii la sara kiciyey waxaa jiray wakhti markii arrimuhu faraha ka baxaan haddana la caddaynayey oo loo markhaati furayey cidda uu ahaa waxaa jiray malaa'igo isugu yimi markii uu dunida ku dhashay oo uu ka dhashay bikraddii maryamo ahayd waxaa kaloo ammaantiisii la arkay markii isaga uu u yimi webi urdun si loo makhuuriyo mar kalena waxaa la muujiyey rabaaninimadiisa markii jirkiisiiba uu dhalan rogmay iyo wakhtigii ay qabanayeen markii la qodbay ee weliba uu ku silcay isku tallaabta dusheeda ee uu dhintay ayaa boqol uu taliyihii reer roome waxa uu yidhi runtii kanu waa wiilkii ilaah waxaa taasu ay ku qoran tahay injiilka sida mataayo isu qoray cutubka toddoba iyo labaatanaad aayadda afar iyo kontonaad habase yeeshee markii uu dhimashadii ka sare kacay ayaanu garannay in xaqnimadiisii la caddeeyey waxaa haddaba lagu muujiyey isaga jirka laakiin waxaa xaq looga dhigay ruuxa mar kale ayaa rasuul boolos oo ka hadlaya kala duwanaanshaha jirka iyo ruuxa waxa uu leeyahay sida ku qoran warqadan koowaad ee reer korintos cutubka shan iyo tobnaad aayadda afar iyo afartanaad waa markii uu lahaa waxaa la beeraa jir naf leh waxaana la sare kiciyaa jir ruux leh hadduu jiro jidh naf leh jir ruux lehina waa jiraa maadaama haatan masiixu dunida yimid oo uu welibana ku noqday gacanta midig ee ilaah ayaa innaga raalli laynagaga noqonayaa waxaa markii uu dunida joogay loo bixiyey xumaatooyinkeenna oo waxa uu galay booskeenii dembiilanimo haatanna waxa uu ina siinayaa derajadiisii sare oo sidaa ayaanu innaguna xaq ku noqonaynaa war maxay haddaba taasu wanaagsan tahay waxaa kaloo rasuul boolos leeyahay sida ku qoran aayaddii lix iyo tobanaad malaa'iguhuna way arkeen haddaba odran maayo malaa'igo ayaa arkay isaga wuxuuse leeyahay isaga ayay arkeen wuxuu iminka ku noqday samada sare iyo halkii uu ka yimi oo waxa uu ka hooseeyaa oo caabudaya wixii ilaah abuuray ee aan ahayn insiga ee samada sare jooga waxaana ay ku ammaanayaan sidii badbaadada uu ugu keenay aadmiga ilaah ee dunida guudkeeda saaran oo dhan waxa kale oo caabudaya weliba aadamiga dunida jooga oo masiixii ilaah doortay magaciisa ilaah ugu soo dhowaada had iyo goorba mar kasta oo ay ducaysanayaan inkastoo dadka dunida ayaan arrinka wada garan ayaa maalin dunida oo dhanba waxa ay ku heesi doonaan heesihii furashada iyo samata bixinta iyadoo oo ay la jiibinayaan malaa'igaha waxaa kaloo rasuul boolos leeyahay masiixa qurumaha oo dhan ayaa lagu wacdiyey weliba wacdigu wuu socdaa dhegaystayaal sida aad ogtihiinba oo sababtaas aawadeed ayaanu u doonaynaa in dadka soomaalida ahi ay wax ka ogaadaan masiixa ilaah waxaa kaloo rasuul boolos leeyahay dunidana waa laga rumaystay taasina waa dhab oo soomaalida qudheeda ayaa dad aan farayarayn ay rumaysteen masiixa waa rasuul boolos hadalkiisa uu ku soo gebagabeynayaa in ammaanna kor loogu qaaday maanta masiixa waxa uu fadhiyaa gacanta midiga ilaah wakhtigan isaga a saaxiib masiixu waxa uu la joogaa ilaah samada sare miyaad markii aad tukanayso la hadashaa masiixa miyaadse u sheegtay inaad jeceshahay miyaadse kaga mahadnaqdaa isaga wax kasta ee uu inoo sameeyey miyaanu haddaba dhegaysti masiixu wanaagsanayn markii aad soo gocato waxyaabihii uu sameeyey bani aadmiga oo adigu aad ku jirto dhegaystayaal waxaynu intaa ku soo ekeynaynaa haatan cutubkii saddexaad oo aynu ku soo barannay shuruudaha laga doonayo hogaamiyeyaasha iyo adeegayaasha kiniisadda iyo weliba xaasaskooda waxaanan kaloo aragnay sida wanaagsan ee rasuul boolos ku soo khatimay warqaddan oo ah in wax waliba ay ciise masiix ka hooseeyaan haatanna waxaannu idiin bilaabaynaa dhegaystayaal cutubka afraad ee warqaddan koowaad ee timoteyos mawduuca cutubkan waxa weeye dib u dhaca kiniisadda waxaanan ku bilaabaynaa maadada ugu horreysa ee ah sida loo aqoonsan karo dib u dhaca kiniisadda haddaba adeegaha ama hogaamiyaha kiniisadda sideebuu ku ogaanayaa in kiniisaddu ay dib ugu noqonayso dunidii laga soo waday si markaa aynu arrinkaa ku ogaanno ayaa waxaa loo baahan yahay inaan isla eegno warqaddii koowaad ee rasuul booloosu qoray timoteyos cutubka afraad aayadda koowaad baalka saddex boqol lix iyo siddeetan waxaana qoran sidatan laakiin ruuxu bayaan buu u sheegayaa in wakhtiga ugu dambaysta qaar ka fogaan doonaan iimaanka iyaga oo dhegaysanaya ruuxa khiyaaneeya iyo cilmiyada jinniyada marka rasuul boolos leeyahay laakiin ayuu doonayaa inuu ka hadlo arrin ka duwan waxbaraddii hore ee uu ka hadlayay sida ku qoran aayaddii ugu dambeysay ee cutubkii saddexaad oo lagu soo gunaanaday waxbaridii ku saabsanayd shuruudaha laga doonayo wadaadada hogaamiya kiniisadda iminkana waxaa laga hadlayaa oo uu doonayaa inuu kaga faalloodo wadaadada isagoo warqadda u soo qoraya timoteyos dib u dhaca ku iman kara kiniisadda haddaba marka uu leeyahay wakhtiga ugu dambaysa ama wakhtiga ugu dambaysta ayaa bawlos uga gol leeyahay sidaan horeyba qoraalkayaga ugu soo sheegnay maalmaha ugu dambeeya ee kiniisadda ha yeeshee fikirkaygii hore waan beddelay haatan waxaanan iminka dareensanahay in marka la leeyahay dhammaadka wakhtiga ay ka macno tahay bilowga kiniisadda kadib bawlos dib u dhaca iyo bidcinimada kiniisaddu waxa ay bilaabatay wakhtiyadaas bawlos noolaa ha yeeshee intii bawlos noolaa xoog ma aanay lahayn sidaad xusuusataan bawlos markii uu efesos joogay waxa uu ka digay inay imanayaan waraabayaal isku qarinaya dhogor idaad oo been u sheegi doona rumaystayaasha yooxanaa qudhiisa ayaa waxa uu leeyahay waxaa jira kuwo badan oo masiixa mucaarada wakhtigiisii marka isla wakhtiga ay kiniisaddu bilaabanaysay ayay la bilaabatay bidcinnimada iyo dib u dhaca haddaba kiniisaddii ugu weynayd waxay ahayd tan qibdiga ee masar oo way ka horreysay kiniisadaha kale kiniisadihii waqooyiga afrika waxa ay soo saareen wadaadda caana oo uu ku jiro wadaadkii la oran jiray augustin iyo tertulian iyo athananias ha yeeshee wixii intaa ka dambeeyey kiniisadda waxaa soo galay bidcinimo waxaana ay ka tageen iimaankii marka bawlos leeyahay wakhtiga ugu dambaysta ka hadli maayo imaashaha labaad ee masiixa habase yeeshee sida ku qoran warqadan labaad ee rasuul bawlos u qoray timoteos cutubka saddexaad aayadda koowaad ayaa rasuulku leeyahay baltan ogow maalmaha ugu dambeeya waxaa iman doona wakhtiyadhi badan marka rasuul bawlos ka hadli maayo wax kale laakiin waxa uu ka hadlayaa maalmaha ugu dambaysta marka masiixu uu kiniisadda ka qaadi doono dhulka oo way ka duwan tahay waxa ku qoran cutubka afaraad aayaddiisa koowaad marka uu leeyahay wakhtiga dhammaadkiisa sida ku qoran warqadan koowaad ee cutubka afraad ayaanu ka hadlaynin maalmaha ugu dambaysta marka masiixu soo noqonayo waxaase uu ka hadlayaa bawlos waxa kiniisadda dhowraya isaga dabadii oo waxa uu leeyahay qaar waxa ay ka tegi doonaan rumaysadka bawlos waxa uu u digayaa masiixiyiinta oo waxa uu u sii sheegayaa inay iman doonaan macallimiin bidco ah oo dadka ka habaabinaya runta waxaana imanaya wakhti kuwo badan ay rumaysadkooda isaga tegi doonaan sababtaa aawadeed waxaa soo baxay firqo diimeedyo kala duwan isla wakhtigii ka dambeeyey markii rasuul bawlos dunida ka tegey wuxuu markaa lahaa garasho dheer oo ah in kuwo badan ay la iman doonaan fikiradooda si ay uga wecdaan waxbaridda rasuullada oo iyadu ah aasaaska kiniisadda ciise masiix wuxuu rasuulku gartay in la kala bixi doono oo dadka aragtiyo khaldan oo nidaamka dadka ku salaysan lagu baylihin doono waxaa markaa dhegaystayaal aan filayaa inaad garateen waxa rasuul bawlos iminka u leeyahay sida ku qoran cutubka afraad aayadda koowaad laakiin ruuxu bayaan buu u sheegayaa in wakhtiga ugu dambaysta qaar ay ka fogaan doonaan iimaanka iyaga oo dhegaysanaya ruuxaha khiyaaneeya iyo cilmiyada jinniyada waa arrin dhaba dhegaystayaal oo waxyaabihii rasuul bawlos ka baqayey oo dhaniba way dhaceen oo waxa ay noqotay in kuwo badan ay waxbaridooda kaga fogaadeen iimaankii waxa ay qaateen waxbarid iyaga uun ay keensadeen oo ka duwantii rasuullada waxaana dhacday in kuwo badan laga marin habaabiyey injiilka waxaa qarniyadii dhexe dhacday in qofka caadiga ah aan loo ogolaan inuu akhristo kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaa laga doonayey inuu yimaado kiniisadaha oo nin kale u akhriyo kana siiyo fasir aan ahayn kan kitaabka ku qoran hadduu doono waxaana bilowday khaaquul diineed oo baahsan oo keenay in fikirkii reer yurub gebigiiba isbedelay waxaana laga go'ay kiniisadii fatikaanka oo iyadu xukumaysay diimaha iyo kiniisadaha reer yurub wakhtiyadaas waa qarniyadii dhexe e waxa ay markaa u dhaqmi jireen sida dowlad oo kale kiniisaduhu oo waxa ay xukun saari jireen shicibka habase yeeshee waxaa beryihii dambe la kala qaaday xukunka dawliga ah iyo kan diinta waayo waa laysku wadi waayey waxaana yimid cilmiyo dadka lagu khiyaaneeyey oo ka yimid jinniyada sidii rasuul bawlosba sii saadaaliyey waxaase ilaah loogu mahadiyaa in fikirkii caafimaadka qabay ee kiniisadda uu badbaaday waana in nin waliba abuurihiisa sidii uu ugu soo dhowaan lahaa uu u madax bannaanaado intaa ayaannu caaway ku soo gunaanadaynaa casharkeenna habeen dambe ayaannu halkii idiinka sii wadi doonaa
waayo masiixow samawada haguudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salulawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin